maamulka degmada wadajir iyo gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdimajiid daahir aadan ayaa si wadajira xariga uga jaray dhismaha laba iyo toban wado oo interloog ah islamarkaana laga dhisay degmadaasi munaasabada lagu daafuraya wadooyinkan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay gobolka banaadir gudoomiyaha degmada wadajir odayaal iyo dhalinyaro gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir cabdimajiid daahir aadan oo daafuray wadooyinkan ayaa ka warbixiyey muhiimadda dhismahooda maanta waxaa farxad weyn noo ah annagoo ah gudoonkii gobolka banaadir inaan ka soo qayb galno xarigjarka sideed jid oo interlog degmada wadajir oo muhiim u ah bulshada waxaan mahad gaar iska leh maamulka gobolka banaadir degmada wadajir iyo shacabkii iska gaashaday adeegan quruxda badan waxaan rajaynaa insha allah binaal kariim sidaas aan u dhisteen u quruxda badan inaan u ilaashanno qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb gashay daafurka wadooyinkan ayaa bogaadiyey maamulka gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir inuu xarig jaro dhowr waddo oo muhiim u ah degmada wadajir gaar ahaan waaxda jarnaal daa'uud oo bulshada heer wadajir ayagu ay dhisteen waxaan rabaa inaan bulshadii go-aansatay inay dalkooda dib u dhisto ee wadooyinkan quruxda badan leh dhista inaan si gaar ugu mahad celiyo maalin runtii farxad leh oo aad u qurux badan waxaan dhex taagannahay waddadii genaraal daa'uud waxaan ku iraa degmada wadajir runtii wax laga sheekayn karo maaha degmadan intii aan ku soo soconnay ani waxaan moodayay inaan waddan kale joogo ma moodayna inaan muqdisho joogo waa degmo iyadoo dhan wada interloog ah si kastaba ahaatee daafurka wadooyinkan interlooga ah ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka degmada wadajir ee gobolka banaadir